bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qal الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى fي man أxsira bcaduwin qofkii cadow lagu xajka looga celiyo oo lagu sharo cadow tarjamadan marka tarjamo gaar ah waayo wuxuu dhowrkan yacni tarjamadan axaadiidteeda wuxuu uga hadli doonaa xasriga ama ixsaarka waxaa la yidhaahdo qofkii inuu xajkii soo xarmado ama cumradii uu soo xarmado oo uu gaari waayo maka oo ama cadow ama jiro iyo wax lamida ama jab ou jabay iyo darteed inuu la gaari waayo ixsaarkaasi marka ayuu halkan uga hadlaa tarjamada marka wuxuu ka dhigay fii man uxsira bicaduwin nooc gaaruu sheegay oo cadow qofkii lagu xajka looga manciyo ee wuxuu raaci doonaa axaadiidta soo dambe ee jabka iyo jirada iyo ayuu sheegi doonaa wixii kusoo arooro baabkaas ah dayib kan hore laakiin xadiidka hore tarjamada mudaabiquu ku noqonaa ayb marka qofkaas maxaa ku laasimaya iyo waxyaabahaasu ka hadli rabaa marka wbilisnaadi qala akbaranaa mxamed bn cabdillahi bn yaziid almuqri qala xadahanaa abi qala xadahanaa juwayriyatu huwa bnu asma can naaficin ana cabdallahi bna cabdillaahi wa salima bna cabdillaahi ahbaraahu labadaasaa u warameen anahumaa kallamaa cabdallaahi bna cumara ayay la hadleen lamaa nazala aljeyshu bibni zubayr ciidankii markuu soo kuuu soo degay ibnu zubayr oo yacnii ciidankii kusoo degay ayb oo dagaal ahaan ay ugu soo degeen oo ibnu zubayr xaggiisa ay ku socdaan qabla an yuqtala ibnu zubayr intaan la dilin faqaalaa waxay yidhaahdeen laa yaduruka ku dhibi maayo anlaa taxuja inaadan xajinin alcaama sanadkan inaa nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa annaga an yuxaala in la teedo baynanaa wa bayna albeyti annaga iyo kacbada dhexdeenna in nala teedo ayaan ka cabsanaynaa oo aada gaari weysa kacbada macnaha qaala waxa uu yidhi kharajnaa maca rasuulillahi sal l slam nebigaan la baxnay ibnu cumaraa dhahaya marka daahirka marka sanadkan waxaa muuqdo naafic xadiidkan isaga inuuna ibnu cumar ka maqlin ee ay u waramayaan saalim iyo cabdullaahi bnu cabdillaahi saxiixulbukhaariga waxaa ku dhacday cubaydullaahi marka cubaydullaahi iyo cabdullaahi iyo saalim intuba inay yihiin waa iska dhici kartaa bayhaqi laakiin isaga wuxuu yidhi cabdullaahi asaxu riwaayada cabdullaahi baa asaxnimo badan uu yidhi ninkan yacni naafic u waramaya cabdullahi bn cabdillahi bni cumar waaye ee cubaydillaahi ma ahan ibnu xajarna wuxuu yidhi walaysa walaysa bimustabcadin an yakuuna kullu minhumaa kallama abaahu fii dalika waxaa dhici karta cubaydullaahina inuu aabihii arrintaa kala hadlay cabdullaahina uu kala hadlay baciid maaha marka ayb anahumaa ka marka bacdi riwaayaatna mursal ahaan nooc irsaal inuu ku jiraad moodaayo naafic inuu isaga ka warinayo ibnu cumar oo uu riday saalim iyo cabdullaahi ayb marka inuu marka hore iyaga u sheegeenna waa laga yaabaa markii dambena ibnu cumarna uu ka maqlay waa suuragaltaa lafteeda markaa wuxuu yidhi kharajnaa maca rasuulillahi sal l slam nebigaan la baxnay faxaala kufaaru qurayshin kufaaru quraysh ayaa waxay teedeen oo yacnii dhex galeen duuna albeyti kacbada ka sokay ayay naga teedeen oo inaga celiyeen inaan kacbadii u gudubno fanaxara rasuulullahi sal ll slam hadiyahu nabiga hadigiisiibuu gowracay waxalaqa ra'sahu madaxiisiibuu xiirtay waana sulxuyani zamanu lxudaybiya ixsaarkii dhacay waay ilaa kacbada waa gaari waayeene wa ushhidukum waxaan idin markhaati gelinaa anii aniga qad awjabtu cumratan cumro ayaan ku dhawaaqay oon waajibiyo nafsadeyda ku waajibiyey awjabtu calaa nafsii cumratan macna in shaa allahu tacaala anطaliqu waan tegayaa fain khulliya beynii wa bayna albeyti aniga kacbada haddii nagala dhexdeenna laga baxo duftu waan dawaafayaa wain xiila beynii wa beyna albeyti aniga iyo kacbada haddiina la kala dhex galana facaltu maa facala rasuulu llahi sal l slam wixii nebiga sameeyaan samaynayaa wa ana macahu anuu nebiga la jiro wixii nebigu sameeyaan samayna anigana marka facaltu maa facaladan marka maxaa laga wadaana waxa uu sameeyey oo hadda halkan lagu ibhaamiyey maxay yihiinna bukhaariga marka waxaa kusoo aroortay de waxa uu sameeyey qeybta horena xadiidkan laftiisa waa lagu sheegay oo hadigiibuu gowracay tintiina waa xiirtay asxaabtiisiina tintay gaagaabiyeen waa un intaas maa ayb laba macnaa marka meeshan soo gelayso marka ibnu cumar uu leeyahay waxaan sameynaa wixii nebigu uu sameeyey sida xooga badan waxay tahay wixii nebigu sameeyey caamal xudaybiyaan samaynayaa oo anna waa xiiranaa meeshaas la igu sharay oo ixsaarku ku dhacay xoolaha aan wadana meeshaasaan ku gowracaho qaadiciyaad ixtimaal kalou sheegay oo wuxuu leeyahay wuxuu nebiga sameeyaan sameynaa hadda oo muxuu hadda nebiga sameeyey cumraan xiranaa ilaa nebigu xudaybiya cumraa u xirnayd marka xaj maba xiranaayo cumraan xiranaa sida nebiga yeeloo kale labadaas macnuu sheegay laakiin macnahaas dambe aad daahir uma aha mana u xoog badna bal ibnu cumar markaa cumradii xajku waaba isku darayba oo qaarin ayuu ahaa markaas marka qaadiciyaad macnahan dambe uu muujiyey ixtimaalkan uu muujiyey waa laga xoog badan yahay oo midkan naw alimaamu nawowi uu sheegay ee hore waxa uu sameynaa inay tahay wuxuu uga dayanaa bacda alixsaar wixii nebigu sameeyaan sameynaa wn ee qabla alixsaar aan hadda cumro sii xirana ma ahan ayb uma saara saacatan cabaar buu socday uma qaala wuxuu yidhi fa inamaa sha'nuhumaa waaxidun cumrada iyo xajka sha'nigoodu waa mid ushhidukum waxaan idin markhaati gelinaa anii qad awjabtu xajatan maca cumratii xaj ayaan nafteyda ku waajibiyey cumradeyda la jirkeeda falam yaxlil ma xalaaloobin minhumaa xaggooda kama xalaaloobin xajka iyo cumrada xataa axalla yowma naxri waahdaa ilaa maalintii yowmunaxri ou xalaaloobay oo hadigiina uu meeshaa ku gowracay yacnii ixsaar kuma dhicin waayo ibnu cumar markaas ixsaarka isaga kuma dhicin ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamay oo laga qaadanayaa alixsaaru bilcaduwi cadow haddii qofka uu isaga iyo xajka kala dhex galo gudashadiisa taas qofku inuu ku xalaaloobayo altaxallulu biixsaari alcaduwina waa mujmacun calayhi fi ljumlati qofkii xajka gaari waayo oo cadow dartiis la gaari waayo inuu xalaaloobayo waa mujmac laakiin masaa'il tafriicaad ahay culimmadu isku qabteen isku khilaafeen ibnulmundiraana ijmaacaas xikaayooday al-a'ima alarbacana ijmaaca ayay ku dhex jiraan oo iyaga laftooda way caddeeyeen al-a'ima alarbaca ayb masaa-isha ay isku qabteen marka waxaa ka mid a taxallulkaasi inuu bannaan yahay ma waxaa lala sugaa intuu waqtiga ciriiri ka noqdo mase waa mutlaq alimaamu shaafici wuxuu leeyahy waa mutlaq yani waqtiga ciriiri inuu noqdo qasab ma ah baynamaa alimaam maalik uu leeyahay meeshii cadowga ou xajka uga celiyo ama cumrada ayuu ku joogsanaa waa suga ilaa uu is yidhaahdo waqti ounan harinba oo uu is yidhaahdo intaan wixii ka dambeeya xajna ma gaari kartid bis waayo ilaa marka lidiiqi lwaqti buu sugaa ilaa waqtiga cariiri ou ka noqdo markaasuu taxallulku u bannaan yahay cinda maalik cinda alimaami shaaficina maaha wuxuu leeyahay isaga alimaamu shaafici qas shardi maaha waqtigu inuu ciriiri noqdo qofka waa sugi karaa laakiin shardi maaha sababtoo ah haddii uu rasuulka sal lla l slam isagoo waqti badan haysto iska xalaaloobay waayo cumrada iyada waqtigeeda waa sanadka oo dhan wa ee hadday marka lidiiqilwaqti qasab tahay ilaa cumrana ay ahayd wixii nebiga laga sharay meeshau iska fadhin lahaa ilaa lays yidhaahdo dee cumraduna wax waqti ku go-an ma aha markaa wuxuu leeyahy waa mutlaq oo marka taxallulkaani jawaaskiisu waa mutlaq waxba kuma qeydna sidaas ayb mas'ala waa taas mas'alada kale waxay tahay muxsarka qofka marka la sharo oo cadow ou sharo ma u baahan yahay waajib miyay ku tahay inuu dhiig daadiyo yacni neef inuu qalo damiyaa ku laazimayo oo ku waajibayo cinda ashaaficiya walxanaabila waljumhuur dam ayaa waajibaya damu ixsaaraana la yidhaahdaa dhiiggaas cinda alimaam maaligna waxaa weeyaan laa yajib waxba ma waajibayaan halkaas marka dhiigga ixsaarku waajib miya mase ma aha jumhuuru ahlilcilmi badankood inuu waajibayay qabaan qisadaas nebigayna ka fiirinayaan ayb mas'alo kale waxay tahay dhiiggaas xaggee lagu daadinaa haddana dhiiggan waajibay meeshii uu ixsaarka kula dhacay uu ku qalaa xoolaha oo wado ama waa gadayaa meeshuu ka gadanayaa meeshuu ku qalaa ee shardi maaha in xaramka la gaarsiiyo abu xaniifa laakiin meesha waa khilaafsan yahay jumhuurka wuxuu leeyahay xoolaha ou qalaa waa haddii xoolaha yacni waxaan ujeedaa waa inuu xaramka gaarsiiyaa buu leeyahay oo uu xoolihii qof isaga aan waxba laga celinin ama xaramkii aadayo inuu u dhiibo ee meeshaa wax lagu qalaayo maleba abu xaniifa abu xaniifa isaga ku tegay ayb mas'alo kaleoo ixsaarka ku tacalluqdaa iyadana waxay tahay hal yajibu calayhi xajatun xaj kale maku waajibaa min qaabilin ou soo xajiyo meeshaas marka haddii uu shardistay waana soo marnay shardiga qisadiisa allaahuma maxilii xaysu xabastanii haddii uu yidhi wax xajoo ku waajibayo dambe ma laha laakiin xajatulislaam xajkii islaamkaee waajibka ahaa hadduunan gudanin horay waa laga rabaa kaas dabcan weli qoortuu u suran yahay laakiin hadduu ahay xaj sunno ah ixsaar ku dhacay markii horena shardi ou galay waxba lagama rabo haddii uunan shardigaas la imaaninna in laga rabay ku tageen qaybo culimada ka mida nacam qaybo kalena waxba kuma laazimayay leeyihiin xadiidka dambaana warkaas iyo sheeg lagu sheeg sheegi doona ayb ixsaarkii marka xadiidkan hadda marka alixsaaru bilcaduwi waay ka kale marka waa soo socdaa wabihi qaala akbaranaa xumayd bnu mascadata albasriyu qaala xadahanaa sufyaanu wa huwa bnu xabiibin wa sufyaan bnu xabiib albasriyu albazaaz abu muxamed hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wاlarbaca can اlxajaaji الصawaaf can yaxya bni abi kahiiri can cikrimata can اlxajaaji bni camrin alansaariy anahu samica rasuula اllahi sal l slam nabigu maqlay yaquul isagoo dhahayo man carija qofkii jiisoobo ow ku sira ama la jebiyo jabo faqad xalla waa xalaaloobay wa calayhi xajatun ukhraa korkiisana xaj kalaa ah fasaأltu bna cabaasin ibnu cabaasaan su-aalay iyo wa abaa hurayrataan weydiiyey can dalika kaaga xaggiisa faqaalaa waxay yidhaahdeen sadaqa runuu sheegay waa run sheegay alimaamu tirmidi xadiidkan wuxuu yidhi hada xadiidu xasanu صaxiixu hakada rawaahu غayru waaxidi can اlxajaaج aلصawaaf naxw hada اlxadiid وrawى mcmr ومعaawiية بن سلام hda الxadيiث عن يحyى بن أbي kaثير عن عكرمةa عن cبداللahi بن rافع عن الحajاaج عكrمة iyo xajاaج cبداللahi بن rافعa loo dhexaysiiyey عن النبي صلى اه عليه وسلم وxajاaج الصواaf lm ydkr في xadيiثihi cبداللahi بن rافع ma sheegin وxajاaج ثqة xاaفظ عinda أهلi الxadيiث ayb laakiin imaaم الbخaarي b wuxuu ka nqliyey riwaayaة mcmr ومعaawiيaة بن سلام أصxu yani khilaafkaas marka muxuu yahay hadda macmar iyo mucaawiyatu bnu salaam xadiidkanay wariyeen can yaxya bni abi kahiir waxayna geliyeen beyna cikrimata wa xajaaji bni camrin cabdillahi bni raafic beynamaa xajaaj asawaaf isaga uu yaxya bni abi kahiir ka wariyey oo uu cabdullaahi bnu raaficna ma sheegin mana dhexgelinin marka labada riwaaya iskhilaafsan bukhaari marka midda wuxuu rajaxayaa ziyaadada wadato middan hore marka waxay noqonaysaa mursal khafi ah haddii labadaba marka yacni lala saxiix yeelana dhib ma lahan ayb riwaayada macmar ibnu maaja iyo abu dawuud iyaa soo saareen ayb ibnu shaykhu limaam albukhaari cali bnu lmadini isagana wuxuu u iishay midda hore oo wuxuu leeyahay mursal khafi maahane labada riwaayo waxaa raajaxsan cabdullaahi ibnu raafic inuunan ku jirin marka isaga cinda cinda cali bn اlmadini cabdullahi bnu raafic baa wuxuu yahay min almazidi fi mutasil اlasaniid waay marka cabdullahi bnu raafica ziyaada ah ziyaadadana waham agtiisa ka ah maadaama uu tan rajaxay ayb ogaa marka meeshaas sanaacadaasaa ku jirto ixsaarku marka xadiidkan dambe hadda waxaan ka faa'iideysanaynaa fiqhi ahaanta alixsaaru bilcaduwi waa mutafaq bilmarad jirada ixsaarka ku imaanaya iyada maxay tahay waa laysku khilaafay alimaamu malik iyo alimaamu shaafici ma arkaan alixsaaru bilmaradi aw ilkasri ma arkaan ayaga oo alimaam malik iyo alimaamu shaafici iyo weliba yani alimaam axmed xataa waxay ku tageen ilaa ana alixsaara yakunu bilcaduwi faqad oo iyaga markaa waxay leeyihiin amaa haddii qofku uu jiran yahay ama uu jabo ha iska joogo marku baanto oo uu caafimaado ha sii wado qofku waa jiraday inuu ma uga tegaayo xajka u joojin maayo mar hadduu soo xarmaday sidaasay iyaga ku tageen abu xaniifana waa caam yeelay bukhaarina waxaad moodaa inuu madhabtaas qabo waayo aharkii cadaa uu keenay cadow iyo keyrkiisba in markaa yacni uu ku socon karo qoladaa marka abu xaniife iyo iyaga waxay qabsadeen luqada xaggeedana way qabsadeen oo waxay yidhaahdeen luqatan waxaa kala duwan alxasru waalixsaaru alixsaar marka la yidhaahdo rubaaciga laga bixiyo waa jirada qofku marka u sharmo xasri marka la yidhaahdo hulaasiga laga bixiyo faclun masder ahaan loo keenana cadowga taasaa loo isticmaalaa marka aayaddana waxay ku timid ay leeyihiin fa in uxsirtum fama staysara min alhadyi marka xagga luqada marka la fiiriyo aayaddu waxayba ku timidba tii jirada marka midii jirada hadday aayaddii siiqadaa ku timid ee siirada nebigana cadowga laga faa'iideystay markuu ixsaar sameeyo laga faa'iideystay marka iyaga waxay leeyihin kulligood marka waa wada xasrigu waa ku xasili karaa bilmaradi wa bilcaduwi labadaba hadal badanaana ku jira meeshaas aduu halkaasay qabsadeen alimaamu shaaficina wuxuu leeyahay xataa haddii ixsaarku la yidhaahdo wuxuu qaas ku yahay maradka aayadda maxay ku timid uu leeyahay jasman aayadda waxay ka warramaya sulxuulxudaybiya saarkii nebiga iyo ku dhacay caamal xudaybiya aayadda ka warramee binaan calaa dalikana marka wuxuu leeyahay mar hadday qisadaasba ku timid inay cadow tahay waa iska caddahay uu leeyahay iyada lafteedana luqatan musallam ma ahan ixsaar iyo xasri in la kala qaybiyo musallam ma ahano culimo badanoo luqawiyiina waxay leeyihiin humaa luqataani alixsaaru waalxasru ayb calaa kullin marka iyaga de siirada nebigay dib u fiirinayaana waxay leeyihin nebigu cadow xasrigii waa laga haya ixsaarkiisa waa laga hayaa inuu wax ku xalaaloobay laakiin mid kale lagama haayo khulaasadu un meel marka khilaaf ku jira waayo meeshaas halkaas iyadana ayb waxaa kala duwan marka intaanan meeshan ka bixin ixsaarka iyo shanigiisa fawaadka iyo ixsaarka ixsaarku hadda ama waa cadow ama jiro wixii la dhaho fawaadku laakiin waxay tahay qofkii oo aan cadowna wax ka celinin jirana ka celinin xajkigaaba ka tegeyba soo u soo ordaayey waqti dambeu soo baxay waxaa dhaaftay wuquufu carafa subaxdii waxaa waagii waxaa bariyey yowmu yowmu lxaji alakbar waageedaa bariyey khalaas marka waa tegey waqtigii wuquufka halkaasuu ku dhammaadou ku tegey qofkaasoo kale muxuu samaynaa waana xarman yahay xajuu soo xarmaday xajkiina waa dhaafay oo wuquufkii carafaaba ka tegey qofkaasi isaga iska xalaaloobi maayee yataxallalu bicamali cumratin ninkaasi waa iska soo baxaa beytka uu imaanaa waa dawaafa waa sacyina tintou xiirana bis waa iska soo tegaa marka camal cumrow ku xalaaloobaa marka xajku maahan qofku inuu intuu soo xarmado oo iska baxo wixii waa ii suurageli waayeen waa iska laabanaa ma anfacayn isaga itmaam iyo waxbaa layska rabaa wa bihi qaala akhbaranaa shucayb ibnu yuusuf wamoxamed ibnu lmuhanaa qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can xajaajin sawaaf qala xadahanaa yaxya bnu abi kahiiri can cikrimata can اlxajaaji bni camri can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama man kusira ow carija faqad xalla waa xalaaloobay wacaleyhi xajatun ukhraa baa korkiisa ah xajkan kale marka muxuu noqonaa hadduu ishtiraad sameeyey waxba lagama rabo leanna faa'iidat اlshtiraadba waa intaas nacam haddii kale wax faa'iidaa ma yeesheenba nacam waayo gabadhii dubaaca waa tay xanuunsanaysay inay dhammaystiri weysay ka baqday xajka markaasuu nebigu yidhi allaahuma maxilli xaysu xabastanii dheh ishtiraadku marka macno ma yeesheen haddii qofka xaj labaadba lagu lagu yeelanayo ayb qofkan ishtiraad la imaanin laakiin waa laga rabaa fasa'altu bna cabaasin ibnu cabaas baan su-aalay wa abaa hurayrata iyo abu hurayra faqaala waxay yidhaahdeen sadaqa horuu sheegay wa qaala shucaybun fii xadiidihi wacalayhi alxaju min qaabilin xaj ayaa dushiisa a min qaabilin sanadka kale soo soo qaabilayo xajadaas kale ka lafteedana marka wujuubkeeda maxalu khilaaf weeyaan iyada lafteeda waayo nebigu markuu sulxulxudaybiya cumradeeda sameeyey middii ku xigtay cumratu lqadiya ama cumratu lqadaa qalla ma ahayn oo tii hore la qallaynaa ma ahayne cumro hor lehaa loo xisaabay markay nebiga cumrooyinkiisa bacda yani bacda albictha markay tirinayaan afaray tiriyaan qaala dukuulu makata maka gelideedii ayuu u baabiyahay halkan yacni qaabka maka loo gelaayay iyo waxyaabaha ku tacalluqo wa bihi qaala akhbaranaa cabdatu bnu cabdillaahi wahuwa safaar abu sahl albasriyu hiqatun qaala akhbaranaa suweydun huwa bnu nasrin qaala xadahanaa zuhayrun qaala xadahanaa muusa bnu cuqbata qaala xadaanii naaficun ana cabdاllahi bna cumara xadahahu ana rasuula اllahi sal ly slama kaana yanzilu bidii tuwaa dii tuwaa meesha la yihaha ayuu kusoo ayuu degi jiray yabiitu bihi waa ku baryi jiray xataa yusalliya salaata subxi ilaa uu salaada subax dukado xiina yaqdamu ilaa makata marka uu mako soo gelayo yani maka intounan gelin dii tuwaa ceelkaas meeshaasu ayuu habeenkii baryi jiray salaada subaxuu ku tukan jiray barqadiibuu maka soo geli jiray ayb wa musallaa rasuulillahi sal ly slama dalika meeshii nebiga ku tukadayna halkaa ayay ahaatay calaa akamatin buur yar oo dhagax ah korkeeda haliidatin oo adag laysa fi lmasjidi aladii buniya hama masaajidkii meeshaa laga dhisay ma aha yani hadda masaajidka meeshaa ka dhisan maahane buur yaroo dhagaxa meeshaasay ahayd meeshii nebiga ku dukaday walaakin asfala min dalika kaagaasi meel ka hooseyso u ahaa calaa akamatin khashinatin taag adag khaliidatin oo ka kan xadiidka marka waxuu daliilu yaada nebigu inuu maka maalinimo soo geli jiray hadda xadiidkan waxaa laga qaadanaya hadduu halkaa bariyey salaaddii subax meeshaa ku dukaday marka uu maka soo gelaayo subax waayaba barqa ah ayb haddana wuxuu baabeeyey qaala dukuulu makata leylan maka soo gelideeda xilli habeen la galo tii hadda waxay ahayd maalinuu maka galay nebiga sal l slam uu geli jiray habeen ma la geli karaa tarjamadaanuu marka tarjamay alimaamu الnasaa-i wa bihi qaala akhbaranii cimraan bnu yaziid can shucaybin qaala xadahanaa bnu jurayjin qaala akhbaranii musaaximu bnu abi musaaxim wahuwa almakiyu mowla cumara bni cabdilcaziiz wayuqaalu mowla طalxa maqbuulun abu daawuud tirmidi iyo nasaa-i baa u wariyey can cabdilcaziiz bni cabdillaahi wa huwa cabdilcaziiz bni cabdillahi bni khaalid alumawiyu hiqatun can muxarishin اlkacbiy muxarish bni cabdillahi اlkacbi صaxaabiyun lahu xadiiثu fii cumrati اljiciraana waa xadiidkan w halkan xadiiuu leeyahay ana الnabiya sal ly slama nabiga kharaja leylan habeen ayuu baxay min aljiciraanati buu ka baxay xiina amsaa marku galab galay ayuu baxay muctamiran isagoo cumraysanayo faasbaxa biljiciraanati jiciraanuu kuwaa beriistay ka baa-itin sidii qof xalay beriyey oo kale yani habeennimow fiidkiiu baxay waa soo cumraystay markuu fiidkii baxo xiina amsaa buu yihi marku galab fiidnimo galay fiidkii marku baxay cumro aaday maka muxuu galay marka xilli habeenuu galay marka daliilku meeshaas xilli habeennimuu maka galay isla habeenkiibuu kasoo laabtay wuxuuba noqday sidii nin xalay jiciraano ku baryey oo kale xataa idaa zaalat ishamsu qoraxda markay cirka ka wareegtay bartankiisa waa duhurkii kharaja can iljiciraanati buu ka baxay fii batni sarif ayuu ku baxay waddada marka sarif sarif tanciim agteeda fii batni sarif caloosheeda ayuu markaa ku baxay xataa jaamaca طariiqa ilaa uu waddadii la kulmay ariiqa almadiinati ariiqa madiina min sarif uu ka qabsaday marka waddada marka madiine ayuu sarif uga dhacay meeshaasuu madiina kasii aaday jiciraanana waxay ahayd xunayn gadaasheeda waa meeshii hanaa-imtii xunaynna uu lagu soo aruuriyey oo lagu qeybiyeyna way ahayd xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa marka nebigu sal ll l slam maka inuu galay xilli habeena marka habeen in la geli karo wbihi qala akbaranaa hanaad bnu sariy can sufyaana can ismaaciil bni umayata can musaaximin can cabdilcaziiz bni cabdillahi bni khalid bni asiid can muxarishin اlkacbiyi ana nabiya sal l slam kharaja min aljiciraanati buu ka baxay leylan habeen kan aad u cad yahay weliba kaanahu sidii isaga oo xaal aad moodeysid sabiikatu fidatin fido gabalkeed yani xagga safaaga iyo caddaanta tashbiihu marka wuxuu ku dhacaa fi lbayaadi wasafa factamara waa cumraystay uma asbaxa bihaa ka baa'itin uma asbaxa waa soo waabariistay bihaa ay fiiha fi ljiciraana ayuu kusoo waabariistay ka baa'itin qof baryey oo kale labadan xadiid marka iyo tarjamada nasaa-i waxaa laga qaadanaa marka maadaama nebigu inkastoo u badnaay inuu maalin galo kownuhu markaan uu habeen galay wuxuu u daliishaday in maka habeenna la geli karo oo dhib ayna lahayn oo xadiidka marka waxaa ku jira fiihi dukuulu makata leylan halkaas marayna nebiga ka dhacday sal ll ly slam cataa bnu abi rabaax saciid ibnu mansuur sida uu wariyey can cataa ibni abi rabaax waxa uu yidhi in shi'tum inta la su-aalay mas'aladana wuxuu yidhi in shi'tum fadkuluu leylan haddaad doontaan maka habeen gala inakum lastum ka rasuuli llaahi sal ll ly slam idinku wuxuu yidhi nebigoo kale ma tihiin innahu kaana imaaman nebigu nin dadka ku dayanayo imaamuu ahaa fa axabba wuxuu jeclaystay an yadkulahaa nahaaran inuu maalin galo liyaraahu nnaasu dadkasay u arkaan marka wuxuu leeyahy isaga masalada si kale u dhigay cadaa nebigu maalin inuu galo macno kalaa ku jirayoo nin nebiga maadaama lagu dayanayo dadku inay arki karaanuu rabaa wuxuu samaynayo iyo waxaan ile cibaado waayeen laakiin idinku saasoo kale ma tihiin haddaa rabtaan habeen iska gal uu leeyahay ibnu xajar marka waa sii babayaaniyeyo waxa uu yidhi waqadiyatu hada ana man kana imaama yuqtadaa bihi ustuxiba lahu an yadkulaha nahaaran fadwadan marka icdaa waxaa laga qaadanaa qofkii lagu dayanayo sheekh ah ama yacni dad wado oo hoggaan u ah oo ay fiirsanayaan oy acmaashii iyo uga dayanayaan isaga inuu maalin galo oo habeen uunan gelin habeenkii waa iska mugdiyo wax lama arkaayo ayb saasaa laga qaadanaa buu yidhi qaala min ayna yadkulu makata xageebuu maka ka gelaa wabihi qaala akbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa cubayd اllahi qaala xadaanii naaficu can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama dakla makata maka ayuu galay min ahaniyat اlculyaa buu ka galay haniyat اlculyaa buu kasoo galay alatii bilbaxaa'i midda badxaa ku taalo marka haniyat lculyaana waxay tahay waa maqbarada maka agteeda mid meesha ah waa maqbarat lmiclaad caanka ah ilaa hadda lafteeda qubuuro ah maqbaro dadka lagu duuga ah maqbaradaa xaggeedu kasoo galay waxaa kaloo la yidhaahdaa meeshaasi markii horena la dhihi jiray hadda lafteedana la yidhaha xajuun dhanka meeshaas marka xajuun ayuu kasoo daadegay meeshaasuu ka galay marka kacbada meeshaa marka xajuunee maqbaradana ku imaanayso bidixoo kale maqbarada kaa ayay kaa qabanaysaa xaramkiina xagga midiguu jiraa marka masjidulxaraamki dhankaasuu marka maka kasoo galay haniyat lculya wa kharaja min athaniyati suflaana waa ka baxay markuu baxayana waddo kalau ka baxayo haniyati sufla waa kuday ayb qaala dukuulu makata billiwaa'i maka in la galo calan lala galo qofka isagoo calan wato inuu maka geli galo wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa yaxya bnu aadam qala xadahanaa shariiku can camaarin idduhniy can abi الzubayr can jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sal l slam nabiga dakala makata ayuu galay waliwaa'uhu abyadu calankiisa isaga uu cad yahay liwaa marka waxaa la yihaha calanka weyn ee ninka madaxda ee amiirka agtiisa laga taago yacni si loo lagu ogaado meesha uu joogo raayo marka la yidhaahna raayaduna waa ka yar tahay liwaaga calanka liwaaga weyn raayaduna calaamada yaryar waayo oo yacni qeybaha ama guutooyinka iyo la sisiiyo ayb marka kaa ayuu marka tilmaamay oo hadda xadiidka isaga wuxuu u keenay maka ayuu nebigu soo galay iyadoo marka waliwaahu abyadu uu yahay calankiisuna uu cad yahay marka bacdi riwaayaatna waxay tilmaamayaahy waa imaan doonaan kuwaas naam cimaamad madow inuu lasoo galay iyo waa kuwaas gadaali ka imaanaya qaala dukuulu makata maka gelideeda bigayri ixraamin ixraam la-aan lagu galo waa masalo kaleo iyadana fiqhigu baabeeyey maka in la galo qofka bilaa ixraam inuu galo dadka maka gelaya laba nooc waaye nina camalow u galaa nusuk ninka nusug u galaayo lama ogola inuu maka galo isagoon muxrim ahayn biduuni ixraam inuu galo ma loo ogola waa tacaddi aafaaqi markuu yahayo bannaanka uu ka imaanayo hadduu marka cumro u socdo ama xaj u socdo isagoo muxrima inuu maka galo amaa dana kale haddii maka loo ma loo geli karaa qofka raba inuu u galo tijaaro dad inuu meesha joogo soo salaamo oo aan markaas camal markaas u soconin ma waxaa laasim ku noqonayo inuu xarmado maadaama uu maka gelayo taasuu marka rabaa inuu baabeeyo wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadahanaa malikun can ibni shihaabin can anasin ana nabiya sal ly slama dakala makata makou galay wa calayhi lmiqfaru isagoo koofi bireed korkiisa ay tahay yani isagoo koofi bireed wato ayuu galay maka ayb marka wacalayhi lmiqfarudaana marka waxay tusa inuusan xarmanayn soo maaha waayo qofka muxrimkaa madaxiis waa faydan yahay kownuu marka koofi bireed madaxa uu gashtay waxaa ka cad marka meesha inuusan xarmanayn wacalaa haadaa marka xadiidkan waxaa loo deliishaday qofku inuu maka geli karo biduuni ixraam in lagu geli karo yaa laga qaatay faqiila waxaa lagu yidhi ibnu khatalin ibnu khatal mutacalliqun biastaari lkacbati kacbada daahiyadeeda mid qabsaday waayo mid qabsanayo ku dhegan faqaala waxa uu yidhi uqtuluuhu dila xadiidkan marka waxay yidhahdaan maaligaa la gooni noqday can ibni shihaab waxay leeyihin marka cid aan maalig ahayn ma warinin abu bakr ibn lcarabiya marka wuxuu yidhi saddex iyo toban dariiqan aniga ku warinayo yidhan ku hayaa oo maalig iyo keyrkiisba saddex iyo toban dariiquu soo arooray yani maalik dad badanaa mutaabaceeyey ka ayuu ka wadaa marka qaaraa marka waxay ka dalbadeen keenay dheheen isagiina marka ma uunan soo bixinin duruqdii hadda xadiidkaas laakiin saddex iyo toban waa jiraa bal ibnu xajarna xoogaayuu kusii daray haddii laakiin la dhihi lahaa sanad saxiix ah kuma imaanin ilaa can maalikin unbuu uga yimid macquulay ahaa lahayd laakiin markii la yidhaha dariiq kale ma leh ee dariiqu wuxuu noqon karaa mid saxiixa iyo mid daciifa intaba marka xadiidkana waa ku yimid min duruqin aan xoog badnayn walidaalika tirmidi cibaaradiisa daqiiqay ahayd oo wuxuu yidhi xadiidkan maal lam yarwihi kabiiru axadin wax weyn ma warinin uu yidhi maalig aan ahayn qof weyn oo aan maalig ahayn ma warinin isaga marka waxba ma jasminin waa ujeedaa ma caam yeelin yacni cid kale ma warinin ma dhihin laakiin wuxuu ku qeyday marka dad sida maalig oo kale ah ma hiqaada ma warinin daara qudni laftiisana cibaaro noocaas oo kale u cabiray ayb xadiidka marka tarjamada meeshuu ka mudaabaqeynayo waa sheegnay miqfarna yuqaalu miqfarun wa miqfaratun waa marka zardun yunsaju min adduruuci calaa qadri ra'si waa koofi bereed madaxa la-eg oo qofka uu madaxa iskaga ilaalinayo waxa kusoo dhacayo iyo iskaga ilaalinayo yulbasu taxta alqalansuwati sidaasaa asmaci laga wariyey kamaa fi saxaax qaadi ciyaad mashaariqu lanwaarka wuxuu ku yidhi huwa maa yujcalu waa waxaa la yeelo min fadli dirci اlxadiidi cala الra'si mihlu اlqalansuwati wاlkhimaar diraca wax kasoo laalaado oo ziyaado ka ah waayo dirciga camburbereedka oo marka ziyaadadaas madaxa la gashto xadiidka marka waxaa ku sugan masaa'il badanoo waxaa ka mid a maka in lala geli karo aalatu xarbi waayo nebigu markuu koofi bereedkan wad qalab dagaal way maka in lala geli karo waxaana loo daliishaday in maka lagu dagaalami karo hadday duruuf keento wadalika ida اltaja'a ilayha طaa'ifaة min alkufaari alxarbiyiin aw ilbugaati aw quطaaci طuruq hadday marka dad galaan maka gaalo oo kale intay galaan yacni laga bixin waayo daa'ifo saas oo kale xoog dagaal ay ka lifto waa looga bixinaa dagaal kanaana laga xadiidkaanaana laga kaga qaateen sidaasaan sidaasayna shaaficiyadu ku tageen ficilka ibnu khadal uu nebiga ku sameeyeyna waxaa laga qaadanaa isagana xuduudda iyo qisaasta iyo waxyaabaha sidaasoo kalea in maka dhexdeeda lagu oogi karo taana waa laga qaatay bacda ahlilcilmi baa ka qaateen maalig iyo shaafici iyo a'imo kale saasay ku tageen abuu xaniifa laakiin isaga waa diiday qisaas maka lagu samayn maayo wuxuuna xadiidkan isaga uu ka dhigay saacaddii nebiga loo ruqseeyey ahayd uu leeyahay tan amaa saacaddaas wixii ka dambeeyo waa la xarimay halkaas u qabsaday culimadan kalena marka iyaga maalig iyo shaaficina waxay uga jawaabeen saacadda nebiga loo xalaaleeyey waa soo gelitaankii waay inuu ku dagaalamo uu kusoo galo dagaal iyo loo ogolaaday amaa markii isaga uu qabsaday oo uu gacanta maka ku dhigay ibnu khadal markaas waay marka la dilaayo marka waxay leeyihin saacaddii waaba dhammaatayba marka ibnu khadal la dilaayo waa mar saacaddii ay dhammaatay saacadda nebiga loo ogolaadayna waa inuu dagaal kusoo galo ibnu khadalna dagaalkii kuma dhimanina markuu nebigu maka qabsaday ee ay isdhiibeen quraysh ayaa isaga uu yidhi isaga iyo ibnu abi sarxi iyo laba gabdhood iyo hallaa dilo nebigu uu amray sal alla l slam marka waxay leeyihiin qatlu ibni khadal kana bacda istiilaa'ihi calaa makata wa bacda idcaani ahliha lahu ayb taasna marka masaladana halkaasay ku jirtaa ibnu khadal dilka la dilay maxaa loo dilay isaga marka qaar waxay leeyihin gaal xarbi u ahaa laakiin gaal xarbi ayaga dhan waa wada ahaayeen kufaaru quraysh kuwii marka waana iska cafiyey nebiga sal ll l slam ninkan laakiin ibnu khadal maxaa loo dilay isaga waxaa loo dilay dhowr waxyaaboodoo isku darsaday waa ridoobay intuu diinta soo galay ka ka laabtay wuxuu dilay nin muslim oo isaga u khidmay jiray oo adeego u ahaana waa dilay nebigana waa cay jiray sala allahu calayhi wasalam oo laba gabdhoodoo heesto ayuu lahaan jiray markaasay muslimiinta hujuumi jireen marka gaal waa yacni inuu diintii ka baxay dhibna uu muslimka ku wado waa marka istitaabana taas maa la weydiin maayo qofka saas oo kale ah dilkiisuna marka yataxatam ibnu taymiya iyo sida uu dhaho meeshaas marka iidaaga iyo sabiga iyo dilka uu qofkaas dilay iyo ayaa loo dilay mas'ale kale iyadana waxay tahay sow ma la dhihin man dakala almasjida fa huwa aamin ninkan maxaa masaajidka loogu dhex dilay marka soo iskama hor imaanayaan dilka ibnu khadal iyo wacdigaas man dakala almasjida fa huwa aamin laba jawaabay marka culimada ku jawaabeen oo jawaabta koowaad waxay tahay isaga waa laga soo reebay heshiiska kuma jirin dadka hadday masjidka galaan hala dhaafo la yidhi awalba kuma jirinba ninkan isaga iyo labadii gabdhood ee nebiga cay jiray iyo ibnu abi sarxi kuma jirin iyo heshiiska ma soo gelinba marka man dakhaladan dadkan ammaanka la siiyey marka horeynanba ku jirin qaar kalena waxay yidhaahdeen qiila inahu qaatala dadkii kale waa isdhiibeen isaga waa dagaalamay inuu isdhiibo waa diiday saasaa marka dilkiisu uu ahaana qaar baa sidaas ayagana yidhi nacam shardigii marka ma oofinin laakiin midda hore aad moodaa inay xoogaa dhib yar tahay waxaa kaloo qisada laga qaadana maka in lagu furtay xoog oo aan sulxi lagu furanin khilaafan lishaaficiyati shaaficiyada iyaga waxay leeyihin maka sulxiyaa lagu furtay meesha ay ka qabsanayaanna waxay tahay maadaama aan dhulkeeda la qaybinin meesha haddii xoog lagu furto hanaa-imay noqo lahayd waa la qaybi lahaa lama qaybininay leeyihin halkaasaa baxdi ka furmaa marka ah dhulka iyo hantida guurtada ah isku mid miya xagga xugunka ibnulqayim iyo kale wuxuu taxqiijinaa inuu ka duwan yahay dhulka dhulka maslaxadiisa imaamkaa iska leh haddii uu u arko in la dhaafo waa la dhaafa hadduu u arko in la qaybiyo waa la qaybinayaa waclamuu ana maa hanimtum min shay-in taasna waxaa laga waxay leeyihiin waxay ku dhaceen waxyaabaha hantida guurtada ah ad meeshaa marka khilaaf dheeraa ku jira hadda halkaan damo waqtiga uunan noo saamaxaynin meeshaan laakiin in sulxi aan lagu furanin markay daliil u tahay waayo nebiga qalab dagaalo kusoo galay dadna waa ku dilay weliba nacam ayib mas'alada kale iyadana waxay tahay ibnu abi sarxe isaga cuhmaanay isku hooyo ahaayeen waa kii nebiga u yimid beycow nebiga ila gal yidhi waa islaama cabaarow nebiga ka aamusnaa markii dambe waa ka ogolaaday oo beycadii buu la galay markaasay waxay yidhaahdeen ayuu yidhi ma qof ifahme male miyaa buu yidhi oo ninkan inta u kaco intaanan ballan iyo la gelin dilo markaasay waxay dhaheen alaa awma ata ilayna yaa rasuula allah rasuul allah maa noo ishaartid xoogaa markaasuu wuxuu yidhi maa yanbagii linabiyin an takuuna lahu khaa'inat lacyun nebi il wax khiyaanta inuu yeesho uma aha naam wixiisu waa cad yihiin nebigu naam ayb khiyaano iyo sir iyo ma isticmaala nebi ilaahay waxyaabaha waa ka cismaa ilaahay ka siiyey naam masaladii horeon kusoo bilownay ee ahayd nebigu inuunan muxrim ahayn saa darteed umaka saas kusoo galayaana ka muuqata hadda meeshaan inkastoo bacdi ahlilcilmi ay dhaheen muxrim ayuu ahaa nebiga laakiin maadaama uu khaa'if ahaa oo uu cabsanayay cadow iyo wax ay islahaa armay gaaladan weerar iyo wax soo qaadaan ayuu koofi bereedkii iyo waxyaabaha uu u gashtay qofku marka haddii uu cabsi ay ku jirtana waa u bannaan tahay oo dagaalna la tawaqucayo waa u bannaan tahay inuu saa madaxiisa intuu daboosho qalabkii dagaalka uu ku galo isagoo muxrima saa ku galana waa u bannaan tahay dheheen laakiin waa u nadara xoogaa si u yar fog ayb wabihi qaala akbaranaa cubaydullahi bnu fadaalata bni ibraahim qaala akbaranaa cabdullahi bnu zubayr whuwa cabdاللh بن زبير بن عيسى الqرشhي الأسدي الحمyدي qال xdثnا سفyان بن عyynة qال xdثnي مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى اه سلم dخلa مkta ayuu gala cاaم الفطح وعlى رأسه المغفر وبه qال أخبرnا qتيبة بن سعيد qال xdثnا معاaوية بن عmاr وهو الدهني qال xdثnي أbو الزبير المkي عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى اه سلم dخلa يومa فطح مkta maalintii maka la furtay nebigu wmakou galay wa calayhi cimaamatun sawdaa iyadoo cimaamo madow korkiisu ay tahay bigayri ixraamin midkaan marka waa cadyahay ixraam la-aan marka cimaama sawdaa uu ku galay iyo miqfaruu ku galay see loo jamcinaa laba wajaa lagu jamciyey mid waxay tahay in la yidhaahdo waana sida xooga badane markii hore wuxuu kusoo galay koofi bereed markii uu tamakunay uu qudbeynayeyna koofidii waa iska siibay cimaamad madoobe u gashtay waxaana daliil u ah xadiidka camru bnu xurayf wuxuu yidhi anahu khaطaba wa calayhi cimaamatun sawdaa marka cimaamada madow ou wato waa mar uu qudbeynayo nebiga sal l l slam qudbadana nebiga kacbada agteedau ku qudbeeyey marka koofi bereedkuna waqtigii uu soo galayay ahayd cimaamada madowna markii uu yimid meesha uu qudbada gelayay ayuu gashtay taana waa iska siibay wejka labaad waxay tahay in la yidhaha miqfarka dushiisa waxaa saarnayd cimaamad madow xoogaa laakiin midaan horaa aad u xoog leh hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih